halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka midirband hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika iyo boggeena internetka ee v o a somaly com
ciid wanaagsan dhammaantiinba waa sabtii afarta bisha oktoobar sannadka labada kun afar iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira igugu daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah daa'uud aweys
takbiirtaasi waxay qayb ka tahay salaada ciidul adxa oo muslimiin caalamka ay maanta ku oogeen goobo kala duwan oo caalamka ah
waxaad ku maqli doontaan barnaamij gaara ku saabsan hambalyada ciidda oo aad goordhow maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
dagaalka ayaa sii socda maanta oo isniina waqooyiga siiriya halkaasi oo maleeshiyaadka is ay kusii dhowaanayaan magaalada kurdiyiinta ee ku taalla xuduudda turkiga xogaga kurdiyiinta oo ay taageerayaan duqeymo xagga cirka oo maraykanka uu hormuud ka yahay ayaa isku dayaya inay difaacaan magaalada kobani oo ay maleeshiyaadka is kusoo dhowaanayaan dagaalkaasi ayaa toddobaadyo socda dagaalkaasi waxa uu sababay in boqol iyo lixdan kun oo reer siiriya ah ay u barakacaan dhanka dalka turkiga dhanka kalena aqalka cad ee maraykanka ayaa soo dhoweeyey go-aanka baarlamaanka turkiga uu shalay ku ansixiyey in milatariga turkiga ay dhaqdhaqaaqyo ka fulin karaan goobaha ay joogaan is ee ciraaq iyo siiriya ururka isis ayaa sheegay inay dileen alan henning oo ahaal haysta u dhashay dalka britain kooxda ayaa gelinkii dambe jimcaha soo bandhigtay video muujinaya iyagoo gowracaya mr henning cajaladda ayaa u qaab ekeed sidii kuwii hore ay kooxdu ku sheegatay inay ku gowraceen saddex qof oo kale u dhashay dalalka reer galbeedka videogan uu soo bandhigay ururka isis ayaa lagu soo gebagabeeyey fariin loogu hanjabayo in la dili doono la haysta u dhashay maraykanka oo magaciisa lagu sheegay peter kasig mas-uuliyiinta hong kong ayaa iska fogeeyay inay kooxo dambiilayaala abaabulan markaasi ay u isticmaaleen inay ka horgeeyaan mudaharadayaasha dimuquraadiyadoonka ah si ay u dhacaan rabshado kala duwan islamarkaana loo banneeyo wadooyinka magaalada madaxa ciidamada liu tankwok ayaa sheegay maanta oo sabtia in wararkan la isla dhex maraya ay yihiin kuwa aan sal iyo raatoona lahayn ciidamada booliiska hong kong ayaa xabsiga u taxaabay ilaa sagaal iyo toban qof intii ay xali socdeen rabshada u dhexeeya mudaaharaadayaasha dimuquraadiyadoonka iyo kooxa doonaya inay mudaaharaadayaasha ka kaxeeyaan wadooyinka ay xireen mas-uuliyiinta koonfurta iyo waqooyiga kuuriya ayaa isku raacay inay dib u bilaabaan wadahadallada heerka sare oo muddo dhowr bilood hakaed ku jiray heshiiska cusub ee wadahadallada dib loogu bilaabaya ayaa imaanaya kadib socdaal naadir ah lama filaan ahaa uu koonfur kuuriya ku tegey wafdi ka kooban saddex sarkaal oo ka tirsan dowladda waqooyiga kuuriya kuwaasoo maanta la kulmay wasiirka midnimada ugu qaabilsan koonfurta kuuriya ro kijai wafdiga waqooyiga kuuriya waxaa horkacayay hwang pyong so oo ah ninka labaad ee ugu sareeya hogaanka waqooyiga kuuriya ee ku xiga kim jong an
halkaad nagala socotaana waa v o a washington muslimiinta caalamka ayaa maanta xuseeya munaasabadda ciidul adxa oo ah ciidda ugu weyn ee bulshada muslimka bulshada muslimiinta geeska afrika ayaa ka mid a kuwa maanta sida weyn u xusaya maalintaasi qiimaha leh aan ku bilowno magaalada hargeysa waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwac warbixintan ayuu nooga soo diray
dhammaanba gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee deegaanada somalilan ayaa saaka si weyn looga oogay munaasabadda ciidda barakaysan ee ciidaladxa iyadoo dadweynuhu ay isugu soo baxeen goobaha barxada ah ee deegaanadaasi si ay u ogaan salaada ciidda iyadoo ay la wadaageen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda somalilan madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo oo isagu dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa salaada ciidda kala qayb galay ayaa bulshada kula tukaday masjid jaamaca bartamaha magaalada hargeysa isagoo salaada kadibna hadal kooban oo bulshada u jeediye ku hambaliyey munaasabadda ciidda barakaysan ee ciidaladxa
munaasabadda ciidaladxa waxaan ummadda reer somaliland iyo ummadda islaamka meelo jooganba leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan ilaahay sanadka sanadkiisa haynu u gaadsiiyo bashbash iyo barwaaqo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ummadda somalilan kulligeed niyaddooda isu soo jeediyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad iyo wanaag iyo wadajirna siiyo waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu dadkeenna iyo ummaddeenna iyo dadkeenna oo dhan ilaahay caafimaad iyo wanaag wada siiyo geesta kale waxau madaxweyne siinaayo shacabka ugu baaqay midnimada iyo wadajirka somalilan waxaan rajaynayaa waan ku dadaalaynaa aynu ku ballamaynaa inaynu wada shaqayno meel uga soo wadajeesanno dadkeenna iyo ummaddeenna nabadgelyadiisa wadajirkiisa iyo midnimadiisa
sida ay sheegayaan wararka aanu ka helayna deegaanada kala duwan ee somalilan ayaa iyagana sida oo kale si habsamiya looga ciiday munaasabadan ciidda barakaysan ee ciidalodxa iyadoo ay bulshadu isu qaabilayeen farxad iyo weliba hambalyo ku aadan maalintani ciidda
cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada hargeysa magaalada jabuutina waxay ka mid ahayd magaalooyinka maanta laga ciiday sida uu kusoo warramayo wariyaha v o a ramadaan muuse oo warbixintan goordhow halkaasi nooga soo diray
jamhuuriyadda jabuuti waxay sanadkan ku xustay munaasabadda ciidal adxa ee ciidda carafo jawi cimilo oo aan hore loo arag oo ah jawi qabow oo rooban si wanaagsan ayaa looga ciiday magaalada jabuuti iyo gobollada kale ay ka kooban tahay inkastoo roobabka isdabajoogi ay xoogaa ragaadiyeen isu socodkii dadweynaha haddana dadku inta badan umay kala hadhin gudashada salaada ciidda war qoraala oo ka soo baxay madaxtooyada jabuuti ayuu madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ku xusay inuu ciid wanaagsan u rajaynayo dhammaan dadweynaha reer jabuuti iyo ummadaha islaamka dhinac kale cimilada aadka u rooban awgeed waxaa sanadkan baaqatay xafladii xuska ciidda ee wakhtigan oo kale lagu qaban jiray qasriga madaxtooyada jabuuti xuska munaasibadda ciidda ee aadka u rooban waxaa walaac ka muujiyey carruurta inkastoo ay ku niyad wanaagsan yihiin ciidda iyo roobka uu ilaahay keenay roob badan baa daa'ima dhar fiican baa sidataa waa labisan tahay dhulkiina waa dhooqo wacaynke waa iska caadida waa iska ciidi kartaa waa iska soconi kartaa dhooqadana iyo ilaahay waa noo sameeymaa roobka ciidii iyo roobka waa mahad ilaahay baa roobka noo keena dhulkii oo dhan waa dhooqo ka waran dhar qurux badan baad sidataa waad ciidaysaa haddana roobkii u daaya waa sidee roobka ilaahay baa keeno waa la ciidayaa dhar qurux badanna waa la sitaa ummadda oo dhanba ciid wanaagsan ku ciiday qaar ka mida dadweynaha reer jabuuti iyo soomaalida degan jabuuti ayaa iiga warramay ciidda iyo roobka waxaan salaamayaa dhammaanba ummadda reer jabuuti meel kastay joogaan adduunka dunida ka joogaan waxaan leeyahay farxad ku ciida ciiddaa ciidadan ilaha nabadii khayr caafimaad inagu gaadhsiiso bal ka warran roobkan iyo ciiddani sale wallaahi waa alxamdulilah waxa ilaahay lagu xamdiyo kuleelkiina haysta waad garanaysaa iyo qabowga maanta noo bilaabmay alxamdulilah baan leeyahay jawi wanaagsan iyo si fiicanba ayaanu ciidayna maanta alxamdulilah bal ka waran roobkiiyo daaya ciidiyo la ciidayo maasha allah jawigu aad buu fiican yahay laba cashoo fiican ba isku soo hagaagay maalin roob iyo maalin ciida marka waa ilaahay maadiide kullu caam wa antum khayr adiga iyo faamiligaagaba aad baan ku salaamaya marka hore ugu salaamaya rawdan muuse adiga iyo dhammaan reer jabuuti waa ciid aad u barako badan roobka iyo farxadda inkastoo uu inkastoo uu yar dhaqdhaqaaqii badnaa uu yar yar kala xidhay dadkii laakiin waa janno janno ku sug aad baad mahadsantihiin reer jabuuti dhammaantood waan wada salaamayaa ciidan iyo raba iyo maxaahayda iyo roobkan dhaqdhaqaaqii ayuu iyo hambalyadii maxaahayda iyo isku booqashadii ayuu roobkaas yuu hakiyey ayaan odhan karaa maasha allah ciid mubaarak ciid mubaarak waa nimcad weeyaan rabbi keenay ciidanna wallaahi aad ayaa loo faraxsan yahay cirool iyo carruurba isu socodkii bal ka warana dadka ay isa soo booqanayeen iyo roobkan daaya waana ciid waa runtaa waan dareemaynaa laakiin carruurtu aad ma arkayna saaka waan waan diidayabaa u wadciidaya way yar yihiin xataa gaadhiyadii laakiin de waa nimcad rabbi keenay waana ku faraxsanahay wallaahi maanta aad aad baan ugu faraxsanahay sidaan uga qaybgalaya ciidda inkastoo aanan laakiin socon karin waayo waxaad u jeedaa roobka sooma haa roobka daraaddii baan socon karin rabadaan muuse v o a jibuuti
weli barnaamijyadii ciidaha ayaanu ku jirnay dhammaan asxaabta v o a ayaa idinla dhegaystayaal ciid wanaagsan magaalada garoowe ayaa iyana ka mida goobaha maanta laga xusay munaasabadda ciidul adxa warbixintan waxaa garoowe nooga soo diray waryaheena nuux muuse birjaab
dhegeystayaal naga raali haada warbixintaasi garoowe gordho aad maqli doontaan balse markani waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aan ugu talagalnay hambalyada iyo salaamaha ciidda
dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waa maalin ciida waa maalintii ciidda carafo waa maalin sabti ah waa maalintii barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhegaystayaashu ay nooga barteen ibraahino intaasoo dhanna wuu isku biirsata maanta waxaan weliba dhegaystayaashaana caashi leenahay ciid mubaarag meel kastoo aad joogtaan waa tahay ibraahino barnaamijkan inkastoo uu yahay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha haddana maadaama kusoo beegmay maalin sabtiya oo ummadaha muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtay u dabaaldegayso munaasabadda ciidda carafo waxaana fursad siinay dhegaystayaal meelo kala duwan joogo oo iyagu codkooda ku dhiibanaya salaanta ciidda oo ehladooda oo meelo kala duwan adduunka jooga salaamaya iyo sidoo kale waraaqahay noo soo dirsadeenna barnaamijku ku jiraa heese gaara kuwii ciidda waxaasoo dhan marka waxaad leedahay dhegeystayaashaasi iyaga oo buskudkooda iyo xalwadooda iyo shuushuumowgooda iyo cunaya ayayna dhegeysanayaan ayay ku baashaalayaan barnaamijka ay iska dhegeysanayaan barnaamijka waa tahay ma warqad baan ku bilaabaa mise salaamaha dhegeystayaasha ay soo dirsadeen warqadaha aan hormarin waa tahay mid baan soo qabanaya adna mid baad ku xijin doontaa kadibna een, dhegeystayaasha een, codkooda ku dhiibanayaan u gudbi doonaa waa tahay waxaa la yiri waxaa halkan hambalyo aroos aan uga diraynaa baa la yiri annaga oo kale ah cabdiqani aadan sheekh cabdi cabdiweli aadan sheekh cabdi cabdinaasir aadan sheekh cabdi bile aadan sheekh cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo tube aadan sheekh cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo felis aadan sheekh cabdi iyo odaygeeda iyo caruurteeda farxiyo aadan sheekh cabdi iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo sahre aadan sheekh cabdi iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo sidoo kale aadan waa aabe aadan sheekh cabdi iyo hooyo asiili bedel iyo abti maxamed bedel iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo eedda jamaad sheekh cabdi iyo odaygeeda iyo caruurteeda waxay dhammaantood hambalyo aroos u dirayaan baa la yidhi mudane cabdulaahi aadan sheekh cabdi iyo marwadiisa samsam macalin xuseen sheekh cabdi oo meherkooda uu ka dhacay baa la yidhi kowdii bishan oktoobar ee sanadkan waxauu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin meherkaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii uu ku xigo aqalgal wanaagsan aamin ayaan leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe maxamuud cilmi faarax iyo aabe abiib aadan iyo hooyo maryan aadan cali iyo hooyo xaliimo maxamed liibaan iyo canab aadan cilmi iyo cabdidaahir cilmi iyo felis abiib aadan iyo waxay yidhahdeen saygeeda iyo yurub cabdi iyo saygeeda iyo habaryar sahro maxamed liibaan iyo nasra maxamuud cilmi oo ku magac dheer nasra degan iyo shaadiya maxamed cabdi iyo firdowsa maxamed cabduleh oo firdowsa tiina loo yaqaano iyo sharwac cabdulaahi ibraahim dhammaan dadkaasi iyo waxay yidhaahdeen reer cilmi faarax iyo reer maxamed liibaan oo kala jooga muqdisho hargeysa addis abeba holland sweden norway iyo britain iyo maraykanka waxa ay jecel yihiin in ay taaniyad dhalasho ay hawada u marayaan oo inay yidhaahdaan ciid mubaaraga cabdi biir abiib iyo waxay yidhaahdeen zahra maxamuud cilmi oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdishow waxaana yidhahdeen gabadhaas waxaa loo bixiyey axlaam cabdi waxayna leeyihiin allah ka dhiga tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeedba anfacda aamiin
subaxciida adiga dhashiyo yowmal carafaadeen ogow camal samaantada hablaha caara dheer tahay ayamaha cisiga leh ilaah caadil barakeeyey kuwa khayrku caane waxyiga lagu calaameeyey maalin cadha lahayno cafiyo farax la caadaystay subax ciida adiga dhashiyo yowmal carafaadeen ogow camar samaantada hablaha caara dheer tahay qarshigay ku tahalaha sadkuu caadirkuu qoray nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahee cabdiyo udgoonkeeda noqo laabtankuu cugan carshigay ku tahalahaa sadkuu caadirkuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahee cabdiyo udgoonkeeda noqo laabtankuu cugan cayl malaha ceebaale dabac ii cuntamay iyo gobnimo caadil kuu dhaliye oo gowca marsamaantada hablaha caara ceersaaaye
caasho ma warqadahan aadna amase dhegeystayaashana iyagu codkooda sida tooska uga qaybgelaya barnaamijka ayaan u wareegnaa ibraahim ow dhegaystayaasha barnaamijka ka qaybgalaya ayaan aadaynaa xagee ku bilownaa muqdisho dad codkooda ka dhiibanaya way joogaan boosaasaa ku jira n hargeysa xeryaha qaxootiga looma soo kala harin marka xagee ku bilownaa bay kula tahay caasimaddaanu ku bilaabanaa muqdisho magacayga waxaa la yidhahdaa kiin xasan waxaan joogaa magaalada muqdisho ayaan joogaa waxaan salaamayaa muslimiintao dhan meesha ay ku nool yihiin dal iyo dibadba meesha ku nool yihiin farxadda ciidda awgeed ayaan salaamayaa ciid wanaagsan aan laleeyahay ciidna ciidna babash iyo barwaaqo allah nagu gaarsiiyo iyo anagoo waddankeena nabad ah allah nagu gaarsiiyo halkan waxaan ka salaamayaa ninkayga maxamed muuse aan salaamayaa iyo hooyaday xabiib cali caddow iyo aabbahay xasan sheekh iyo walaalahay kulli dalka iyo dibadda ku nool ayaan salaamayaa waxaan leeyahay ciidan ciiddeed waxaan leeyahay babash iyo barwaaqo allah nagu gaarsiiyo anigoo ah cabdirasaaq maxamuud xasan oo jooga magaalada muqdisho waxaan munaasabadda ciidda awgeeda halkan ka salaamayaa hooye aamino iyo aabba xasan iyo sidoo kale maryan maxamuud xasan xani maxamuud xasan saciid maxamuud xasan ayuub maxamuud xasan kamaal maxamed anwar maxamed mulki maxamed iyo sidoo kale waxaan salaamayaa ayey xaliimo dhammaan dadkan waxaan u rajeynayaa in ciidan ciiddeeda ay ku gaaraan bashbash iyo baraare magacaygu waa cabdikariin cantoob degan degmada wadajir magaalada muqdisho munaasabadda ciidda awgeed waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo shacabka islaamka qaas ahaan familkeena oo ku kala nool dal iyo dibadda dadkaas ayaa waxa ay kala yihiin walaalkay cabduqaadir cantoob xaaji nuur cabdulaahi cantoob xaaji nuur cabdiraxmaan cantoob xaaji nuur cabdiraxiin cantoob xaaji nuur cabdimujiib cantoob xaajinuur khadiijo cantoob xaajinuur sahre cantoob xaajinuur nimco cantoob xaajinuur iyo muno cantoob xaajinuur iyo walaashay kale oo aadka aan u jeclahay xaliimo iyo dhammaan dadka magaca iyo muuqaalka ay garanayaan ayaa halkan ka salaamaya munaasabadda ciidda awgeed waxaanaan ugu hambalyeynayaa inay ku gaaraan sanadkan sanadkiisa kale ciid wanaagsan magacaygu waa xasan cabdiqaadir faarax oo loo yaqaano xayeysi joogo magaalada muqdisho waxaan halkan ka salaamayaa munaasabadda ciidda awgeed asxaabta kale ah maxamed maalin ciidiid maxamed xuseen cabdiraxmaan cabdiqaadir faarax usaama cali maxamuud iyo dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan idin leeyahay ciidan ciiddeeda ilahay hanugu gaarsiiyo bashbarsh iyo barwaaqo magacaygu waa salmaan maxamuud shiikh oo ku nool magaalada muqdisho munaasabadda ciidda awgeed waxaa salaamayaa ehelkayga dhammaantood meel kastay joogaan waxaan u rajaynayaa ciidan ciideeda kale inay nabad iyo barwaaqo iyo baraaro ku gaaraan insha allah magacayga waa abanuur cusmaan suufi oo ku nool magaalada muqdisho waxaan halkan ka salaamay munaasabadda ciidul adxa dhammaan qoyskayga oo ku nool dibadaha iyo kuwa ku nool magaalada muqdisho iyo goboladaan salaamaya anigoo magacaya maxamed cabdulaahi cali oo jooga magaalada muqdisho munaasabadda ciidda awgeed waxaan salaamayaa hooyada aadka aad ku jeclaa marin xuseen cabdi aabbihi cabdulaahi cali cusmaan walaalkii xuseen cabdulaahi cali cusmaan walaashii sumay cabdirashiid cabdulaahi walaashii kale salwo cabdirashiid cabdulaahi walaalkii sakariya cabdirashiid cabdulaahi waxaan aad kale u salaamaya adeerkayga aadka aad ku jeclaa cabdirashiid cabdulaahi cabdi waxaan ugu baryayaa ummadda muslimiinta ciidan cidid inaan ku gaarno bashbash iyo barwaaqo ciid maara kula amaantu biqaar magacayga waa liibaan maxamed cali waxaan joogaa magaalada muqdisho munaasabada ciidii darteed maanta waxaan salaamayaa ehelkayga oo kale ah salaad maxamed cali mukhtaar maxamed cali iqra maxamed cali marin maxamed cali ubax maxamed cali xasan maxamed cali iyo dhammaan inta muuqayga iyo maqalkayga taqaano dhammaantood waxaan rajeynayaa ciidan ciideeda inay ku gaaraan nabad iyo baraare magacaygu waa xasan cabdulaahi cabdi waxaan joogaa magaalada muqdisho munaasabadii ciidda waxaan salaamayaa dhammaan ehelada dhan xasan cabdulaahi cabdi cabdiraxmaan cabdulaahi cabdi salaan cabdulaahi cabdi saare cabdulaahi cabdi waxaan u rajaynayaa ciidan ciideedii kaleeto bashbash iyo barwaaqo ayaan u rajaynayaa magacaygu waa maxamed maalin cali oo loo yaqaano oo maalin waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan halkan ka salaamaya munaasabadda ciid al adxa dhammaan shacabka soomaaliyeed khaasatan waalidiinteeda iyo asxaabteeda iyo dadka aan ehelkeyga qaraabada aan ahnay hooyadeeda marin cabdulaahi aabaheyga maalin cali cilmi iyo xaaskeyga ayaan maxamuud iyo gabadheyda deeqa maxamed maalin iyo wiilkeyga cabdulaahi maxamed maalin iyo asxaabta dhammaan hal meel aan kuwa soo kornay aan wada degannahay khaasatan cabdikariin kuras maxamed jali xayiisi oo deeq abiyo rijaal axmiyare dhammaan asxaabta inta muuqiga maqalkayga taqaano sanadkan waxaan rajeynaa iidda iideed kale inuu baraar ilaah inuu gaarsiiyo samo kuwa khayr ah ku waafaqa allah naqdiga magacaygu waxaa la yidhaahdaa moxamed xasan waxaan joogaa magaalada muqdisho munaasabadda ciida ee duladaxa darteed waxaan soo salaamayaa asxaabteedii oo fara badan faadumo aaji qoraxe iyo xasan maxamed aadan xasan liimo waxaan soo salaamayaa asxaabteedii sida abbaas cabdiraxmaan saasoo kaleed xaaskaygii ee qaaliga ahaa zahra cabdulaahi iyo waxaan soo salaamaya hooyo iisho aabba cabdulaahi cabdulqaadir cabdulaahi saasoo kaleeta waxaan soo salaamaya qadro qadrabiyo iyo dad badan oo asxaabteedii oo ardadeedii oo magaalada muqdisho iyo iyo dibadda ay wada joogaan iyo meel kastooba wadanka gudihiisii dhammaantoodii waxaan u rajeynayaa horumar iyo caafimaad imri dheer wadankeenana ilaahay nooga dhigo ummadda barwaaqa ah iyo caafimaad annagoo dhan bashbash aan ummadda soomaaliyeed iyo islaamkao dhan ayaan aad iyo aad u salaamaya aad iyo aad waa mahadsantihiin magacayga waa xamdi cabdulaahi camey muqdisho joogo waxaan salaamayaa munaasabadda iida awgeed dhammaan ummadda soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi watacaala wabarakaatu waxaan halkan ka salaamayaa ehelkayga oo dhan intii magacayga iyo muuqayga taqaano waxaan salaamayaa walaashay iimaan cabdulle camey waxaan salaamayaa walaashay leyle xuseen oo joogto dalka holand waxaan salaamayaa walaashay deeqo xuseen maxamuud oo joogta iyadana magaalada muqdisho iyo dhammaan inta aan jeclahay oo dhan waan salaamayaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed oo dhan iidan iideeda bashbash iyo barwaaqo iyo reenreen ku gaara aamiin codadkaasi waxay ahaayeen dad ciidaysanaya oo jooga magaalada muqdisho munaasabadda ciidda carafana u dabaaldegaya aad bay u mahadsan yihiin waxaana filaya ibraahino inay si weyn ay iyagu qudhooda maaragtay ugu bogeen maadaama ay tahay maalin ciida wax ka weyn ma jirto in ehelkaagii aad salaanto haddii aadan la ku gaari karin inaad hawada u mariso marka fursadda v o a siisayna waxaan u malaynaya inay ka faa'idaysteen marka maisladaha annagana xoogaa waxay naga nasiyaan warqadihii faraabadlaan akhri jirnay aad iyo aad yaa alla yaasaan ku wada maystire mararka qaar waa tahay dhinaca heesaha haddii ibraahinow markana aan u jalleecno waa heesta la yidhaahdo ubax codadka ah nimcaan hilaac iyo yaa ku lamaan iyo fanaanada hodan cabdiraxmaan
xidhiirka bilaabmay xusuusta kubaano sarkiya badankayga xisaha lagu beeray niyana boholyoobay dareenka ku booqo niyana boholyoobay dareenka ku booqo
qalbigayga rabbiga baradiisa baradiisa yaan u dajee adkee ballanto guduun biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay barta qalbigayga rabbiga baradiisa baradiisa yaan u dajee adkee ballanto gudoon biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay
midkan boqadeen dadkaba u bogo jacaylka ube ubax soo baxa jacaylka ube ubax soo baxa
bade xubigay barte beerkayga lushaay aalushaay jacaylka u beer ubax soo baxa hodanayo beer ubax soo baxa
midkan boqradeen dadkaba u bogo jacaylka ube ubax soo baxa hilla ubeer ubax soo baxa
bade xubigay barte beerkayga lushaay way lushaay jacaylka u beer ubax soo baxa hodanayo beer ubax soo baxa
waa hagaaga intaas ayaan kaga gudbanaa caasho codadkii macaanaya nimcaan hilaac iyo hodan cabdiraxmaan dhinacii warqadaha haddii aan aadno warqada bal loo soo qabo warqadaha adaysa mid ka mid a waa tahay waa tahay ibraahim ule heesti baa dhegaya ka guuxaysay maxay yidhahdeen jacaylka ubax soo baxa u beer marka mid dheer lama baahna sama waa tahay waa tahay dhinacii waraaqaha miyaan anba qaadnaa mise dhegeystayaashaan ku laabanaa dhinacii warqadaha aan ka horreeya caasha waxaan warqadan ka helay maxamed xirsi salaad iyo xaaskiisa xusni xuseen maxamed iyo caruurtooda ayaan amran anisa anas iyo ayuub iyo hooyo arde maxamed barre iyo hooyo xaawo maxamuud raage iyo dhammaanba reer xuseen gaabane iyo maxamed xuseen iyo waxay yidhaahdeen eh, sayid cumar xuseen iyo xabs xuseen iyo yunis xuseen iyo rabiile xuseen cusmaan xuseen iyo faadumo xuseen khadiijo xuseen waxaana ay halkan hambalyo uga dirayaan sayid cali xuseen maxamed gaabane iyo xaaskiisa sacdiye maxamed cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho oo xaafadda huruwa oo ay leeyihiin arooskana bashbashib barwaaqa kala kulmaa waxaan idin leenahay ciid mubaarak ciid mubaarak ayaan anaguna leenahay warqadana waa warqad aad u qurux badan waxaa layidhi bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha waad salaaman tihiin ciidda udxiyahaana waan idinku salaamaynaa fadligeeda waa tahay marka xiga baa layidhi magacaygu waa xabiib maxamed xuseen waxaan ku magac dheerahay baa layidhi musharaf waxaan joogaa buu yidhi wadanka koonfur afrika waa tahay waxaan halkan ka salaamayaa buu leeyahay musharaf oon halkan hambalyo uga dirayaa munaasabadda ciidda carafo awgeed muslimiinta oo dhan gaar ahaan buu yidhi ummadda soomaaliyeed waxaan kaloo si khaasaan u salaamayaa buu leeyahay faamiligayga oo ay ugu horreysa buu yidhi hooyo faadumo cali budul iyo walaalahay oo kalah buu yidhi istaahil maxamed xuseen iyo saygeeda iyo haadi maxamed xuseen iyo rashiid maxamuud xuseen iyo yusra maxamuud xuseen iyo sidoo kale buu yidhi abtigay buu yidhi mukhtaar cali xuseen iyo reerkiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale buu leeyahay ilmahaana abtiga u ahay buu yidhi oo kale ah buu yidhi khaliif cali budul iyo sidoo kale abtigay buu yidhi maxamed cali budul iyo caruurtiisa iyo sidoo kaleba wuxuu leeyahay yaan laga tegayna adeerkay maxamuud xuseen yuusuf iyo caruurtiisa iyo macalin cabdi xuseen yuusuf iyo ciyaalkiisa iyo cabdi xuseen yuusuf dadkaas oo dhan buu yidhi waxa ay joogaan buu yidhi gobolka jarar ee ismaamulka soomaalida ah ee wadanka ethoobiya waxaan filayaa in ah, musharaf ay dhegeysanayaan salaantaasi oo munaasabada ciidda udxiyaha awgeed uu hawada u marayey ehelkiisa qaraabadiisa iyo waalidkiisa iyo weliba intuu jecel yaho dhan haatan caasho waa dhegeysta nagala soo xiriiray magaalada london ee dalka britain waxaan halkan ka salaamayaa maalinta barakaysan maalinta ciid ciid adxa anigoo ah daar maxamed jimcaale xaaskayga sacdiye cabdiqaadir maxamed caruurtayda asbreed maxamed ayuub waxaan kaloo halkan ka salaamaya walaalkay cabdullahi maxamed jimcaale iyo xaaskiisa sacdiye cabdixasan mabey waxaan kaloo halkan ka salaamaya hooyaday faadime axmed walaashay mulki maxamed sayid maxamed leyle maxamed jimcaale dhammaan reer maxamed jimcaale ayaan halkan ka salaamaya waxaan kaloo ka salaamaya halkan saaxiibkayga qaaliga ah maxamed buubi muxudiin waxaan kaloo halkan ka salaamaya gabadha abtigay dhalay nasro cabdisiyaad waxaan kaloo halkan ka salaamaya cabdulahi cali caamir dhammaan oo kala joogaan magaalada muqdisho london nairobi iyo dhammaan daadi- daadiyaasha v o eda ibraahim xasan daandurey caisho cuud cabdiraxmaan yabarow kulli waxaan dhahaa ciid wanaagsan waa tahay dhegeystayaasheenna boosaaso joog ah ayaa waxa ay la soo xiriireen v o eda waxaana ay halkan ka salaamayaan ahiladooda iyo asxaabtooda walaal waxaa la yidhaha faysal xawar faysal axmed yuusuf waxaan joogaa boosaaso een, ciid wanaagsan dhammaan shacabka reer puntland iyo soomaali iyo muslimiinta meelay joogaanba gaar ahaan puntland oo aan markan la ciidayo iyo een, dhammaan ehelkayga iyo asxaabtayda meel ay joogaanba waxaan si een, khaasa u salaamaya hooyaday oo aan awal mara la ciido waqti dheer dheer een, markaa ciid wanaagsan dhammaan shacabka magacayga waa binti abuukar maxamed oo ku nool magaalada boosaaso waxaan halkan ka salaamayn u- ummadda soomaaliya inta i garanaysay inta aan garanaynin waa salaamaya salaanta waxaa idinku salaamaya muslimka isku salaama salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kaloo ka salaamayaa dal iyo dibid inta ku nool oo waalidiinteyda walaalahayga qaasad ahaan hooyadeyda xaawo macalin axmed iyo caruurteyda maxamuud xasan cali cabdinuur xasan cali iyo inta kaloo i taqaano waxay ku sugan yihiin meel la dhaho oo mareerey hooyadeyna waxay ku sugan tahay xamar xaafadda waa beri waxaan kaloo salaamayaa inta v o eda ka shaqeyso kow shicib weynaha labo madaxda saddex guul noolaada inin leeyahay qiimo weyna qarannimada qiimo weyna nafta qaaliga loo hurey rabtaa qarannimada qabiil iyo danaystan laga difaaca waa idin salaamaya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa Maxmed Cabdullaahi Abuukar oo loo yaqaano markaan boosas halkan joogo begeed waa lagu yaqaanaa laakiin halkan waxaan ka salaamayaa marka ugu horaysa ummadda islaamka oo dhan meel kastoo ay joogaan iyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan waxaan salaamayaa hooyaday aamina sheekh maxamed cabdi iyo aabahii cabdulaahi abubakar axmed iyo intii ay helo ila dhalatay waxay ku sugan yihiin gobolka shabeellada hoose mubaarig aw dheegnimo la yidhaahdo ciid wanaagsan baan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr bishaare yuusuf axmed ayaa la dhahaa magaalada boosaaso ayaan ku sugnahay ciid wanaagsan waxaan salaamayaa soomaaliya oo dhan madaxda shacabka muxuahaa faamiligeyga asxaabteeda qaaliga meel kastoy joogaan dal iyo dibadba dhammaan asxaabtan isugalaska nahay macalimiinta iskuulka raascasayr dhammaan ciid wanaagsan baan leeyahay magacaygu waa faysal cartan cumar waxaan salaamayaa dhammaan inta magacayga iyo muuqayga garanaysa sida hooyaday murye cabdiraxmaan firdhiye aabahay cartan cumar muuse walaalahay iyo dhammaan asxaabteyda cidda aan wada shaqeyno reer dahabshiil dhammaan waa salaamaya iyo bahda fi aw ee meelba ay joogto bismillahi raxmaan raxiim marka hore magacayga waa badriye socali bixi waxaana ku suganahay magaalada boosaaso waxaan salaamayaa ummadda islaamka oo dhan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer puntland waxaan kaloo salaamayaa faamiligeyga hooyaday leyle cabdulaahi axmed aabahay yuusuf cali biixi adeerayaashay eedooyinkay walaalahayga kulligood reer bixi oo dhan waa salaamaya waxaan kaloo si gaara u salaamayaa saaxiibahayga macalimiinteyda iskuulka imaam nawowi waxaan si gaara u salaamayaa madaxweynaha dowladda puntland cabdulaahi axmed kaas waxaan leeyahay ciid wanaagsan waa hagaaga ciid mubaaraga ayay dadkaasi leeyihiin ehladooda asxaabtooda meel kastoo ay joogaan heesta aan soo qabanayna ee kala caashay waa weli jacayl kuma gelina haddaan gacanta kugu dhigi lahaa gugu wuu i cusboonaan laha muuse ismaaciil qaliil
jacaylku kuma gelin heesahaa kuma dhigin sida irmaanta kuma gurin sida gahanna uun qaba gogogogo ma suuna weli jacayl kuma gelin heesahaa kuma dhigin sida irmaanta kuma gurin sida gahanna uun qaba gogogogo ma suuna sida geedku muululin miidhaha la gudeeyo weerkaga gariirshe sida geedku muululin miidhaha la gudeeyo weerkaga gariirshe adigunaymaad garan nagahaabsa maanogan jacaylkuna gadiira adigunaymaad garan nagahaabsa maanogan jacaylkuna gadiira ado guriini kaa jira haddii calaabka ku galo gurba gurba gurba ii xasuus gurba ii xasuusna ado guriini kaa jira haddii calaabka ku galo gurba gurba gurba ii xasuus gurba ii xasuusna weli jacaylku kuma gelin uma soo girangirin dood qaniyadiisi sida ruuginta lagaba gabaxkahamasuusi weli jacayl kuma gelin uma soo girangirin dood qaniyadiisiyo sida ruuganta laqaba gabaxkahamasuusi galalahaa timaadin gabaryahay kumuu falan ammi kuguma guud wali galalahaatimaadin gabadhyahay kumuu faaday hami kuguma guud welin adiguna imaad garan annagahaabsamwaanodan jacaylkunagadiira adiguna imaad garan annagahaabsamwaanodan jacaylkunagadiira adkastaba hagaado haddan gacanta ku dhigo
codkii macaana ee fanaanka muuse ismaaciil qaliil haddaan intaas ka gudubno caasho dhinacii warqadaha waxaan soo qabanayaa warqad aad u qurux badan oo fiyooryaal fara badanna ibraahino dhinacyada looga soo xardhay waa fiyoore waxaa i xasuustay fiyooreyaal ah ma waxaad rabtaa inaan idhaahdo ubax yaa saasaan kaa sugaya
waa tahay waa tahay warqadan waxaa la yidhi waa hambalyo aroos doctor cabdiraxmaan xaashi aaqiro iyo marwadiisa aan ka dhicin baa la yidhi shukri cabdiraxmaan cilmi oo ku aqalgalay baa la yidhi waa aqalgalkooda waxa uu ka dhacay wadanka britain taariikhda markay ahayd kowdii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka waa tahay ibraahinow waxaana hambalyo u diraya arooskaasi ka dhacay london aabe cabdiraxmaan cilmi fere iyo caruurtiisa iyo kowthar cabdiraxmaan cilmi najmo cabdiraxmaan cilmi hanad cabdiraxmaan cilmi iyo asad cabdiraxmaan cilmi iyo amran cabdiraxmaan cilmi waa dhammaan ilmo cabdiraxmaan cilmi waxay leeyihiin arooskaasi dhex maray doctor cabdiraxmaan xaashi aaqiro iyo marwadiisa shukri cabdiraxmaan cilmi allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qaba lagu kala helo anagu waxaanu leenahay aamiin waa tahay caasha dhegeystayaasheenna iyagu doonayaa inay codkooda halkan toos ay ciid wanaagsan dad ay ciid mubaalag u yidhaahdaan asxaabtooda iyo heladooda waxaan aadaynaa magaalada hargeysa magacaygu marka hore waa maxamed ismaaciil cismaan oo jooga magaalada hargeysa waxaan halkan hambalyo farxad leh aanba uga dirayaa munaasabadda ciidda ciid aladxa waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan aamino cabdilaahi xaaskaygan iyo caruurtayda iyo walaaladay fadxiyo ismaaciil khadan ismaaciil sacad ismaaciil hodan ismaaciil oo meelo fog kala jooga waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka kullu caam wa antum bikhayr taqabal allah minna wa minkum saalix alacmaal bismillaahi raxmaan raxiim anoo magacaygu yahay aftaax maxamed maxamuud oo jooga magaalada hargeysa waxaan halkan ka salaamayaa munaasabadda ciidal odxaha awgeed faamiligayga dhammaan meel kasta joogaan iyo xaaskayga kaltuun yuusuf iyo dhammaan wixii muslima meel kasta joogaanba waxaan leeyahay ciid mubaarig sanadkan ciidan ciiddeeda ku gaadhaba shosh iyo barwaaqo waxaan ugu dambaysanaya adigoo shirwaca waxaan ku leeyahay ciid mubaarig iyo dhammaan bahda v o e waxaan leeyahay ciid mubaarig dhammaantiin waa mahadsantiin bismillahi raxmaan raxiim anigu waa cabdulaahi jaan cismaan oo jooga magaalada hargeysa waxaan halkan ka salaamayaa xaaskayga oo ah xaawo cali jaamac joogsana magaalada togdheer waxaan leeyahay ciid mubaarig waxaan salaamayaa dhammaan asxaabtayda reer togdheer waalidkayga hooyaday aabbahay hooyaday foosiye cali iyo aabbahay jaamac cismaan mire dhammaan asxaabtii wax allaala wixii garanaya waan salaamayaa
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed xasan cabdi ku dheer maxamed shiine waxaan joogaa hodheel ka tirsan hodheelada laga cunteeya ee magaalada hargeysa ugu caansan soorsan ayaan joogaa ugu horeyn waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaan ummadda islaamka meel kastay joogta gaar ahaan shaqaalaha v o eda sidoo kale waxaan halkan ka salaamaya ontahniyadda iyo farxadda ciidda ooga dirayaa xaaskayga aan jeclahay farax cabdirasaaq jaamac inankayga aan jeclahay khaalid maxamed xasan iyo sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibka cabdiraxmaan cabdilaahi maxamuud iyo xaaskiisa ugbaad gabadhiisa faadumo wiilkiisa yaxye xuseen cabdilaahi maxamuud dhammaan shaqaalaha iyo howlgaleennada ka howlgala armas university iyo gaar ahaan sidoo kale waxaan si gaara u salaamaya classmatekeygii d s c ayaan salaamayaa waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan kulli caam antum bikhayr sidoo kale waxaan halkan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siinaayo xaaskiisa aamine weris caruurtiisa iyo dhammaan golaha wasiirada golaha wakiilada baarlamaanka iyo guud ahaan cid kasta oo magacayga iyo muuqayga taqaano waa maxamed shiine oo idinle ciid wanaagsan kulli caam antum bikhayr waxaan kaloo salaamayaa walaashay iga yar oon aad u jeclahay raxme xasan cabdi oo ku nool dalka maraykanka iyo inankeeda mubashir iyo wadaadkeedaan salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulli caam antum bikhayr anigoo cabdicasi maxamed nuur jooga magaalada hargeysa waxaan ka salaamayaa ciidda barakeysan walaashay saa maxamed nuur oo jeeda dalka maraykanka iyo walaalkay nigib oo jooga dalka ma, jarmalka nigib maxamed nur iyo hooyadii aabaha iyo asxaabteeda ciddii magacaygii muuqiygaba taqaan waxaan leeyahay ciid mubaarak bismillaahi raxmaan raxiim Eh, magacaygu waa axmed cabdi jaamac Eh, waxaan halkan doonayaa inaan ka salaamo eh, ciidda weyne ciidal adxa inaan salaamo Eh, ugu horreynba shucuubta islaamka meel kastoo ka joogta adduunyada inaan salaamo Eh, gaar ahaan waxaan salaamay shacab weynaha reer somalilan si gaar waxaan salaamay eheladayda xaaskayga caruurtayda aabbaha iyo hooyaday waalidiinta oo dhan Eh, ehelada inta shacbiga ee aanu isnaqaano ee magacaygii muuqaygaba taqaana waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilahay ciidda ciiddeeda haynagu gaarsiiyo bashbash barwaaqo dalkeenno ictiraaf hela dalkeenno baraaro hela dalkeenno barwaaqo hela waa ciid wanaagsan baan leenahay waa tahay waa tahay ciid mubaarak ayaan anaguna ah dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan kulla caam waantum bikhayr ibraahim ciidan ciideedan waxaan u rajaynaynaa ummadaha muslimiinta meel kastoo ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed oo meelo kala duwan caalamka ku kala iidaya cimri dheer iyo caafimaad iyo iyagoo isku soo noqda oo meel ku wada ciida inta badan qoysaskii soomaalida ahaa waata bal heesta xigta heesta kale aan dhegaystayaasheena caasha usoo qabanayna ayaa waxa ay tahay waa hees ciid ah waxaa ku luqaynaya fanaanka axmed naaji sacad
ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida ciida ciida waa ayaam faraxlo waa ayaam faraxlo ehel iyo qaraababa isku uurfayoobo noqda aayatiin wacaane ciida waa ayaam faraxlo waa ayaam faraxlo ehel iyo qaraababa isku uurfayoobo noqda aayatiin wacaane ciida ciida ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida
ummadaha islaamka oo sama ku ciida ciid mubaarak ayaan dhegaystayaal mar kale hawada ah idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan ibraahim bal markana aan u kacno dhinacaas iyo xeryaha qaxootiga iyo dadka soomaalida ee faraha badan leh waad ogta waa xerada ugu weyn ee caalamka ee dad qaxootiya uu ku jiro waxay ku taallaa kenya waana dad soomaali bay u badan yihiin intooda badan bal dadka halkaas joogay oo weliba aada noola soo xiriira noo dhegaysta oo ehelkoodii iyo asxaabtoodii iyo qaraabadooda ciid mubaarak leh markana asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu anaa cabdullaahi sheekh aadan oo kana mid ah culammada ifo waxaan halkan tahniyada ugu darayaa muslimiinta dhammaan anxaabul caalam joogta khaasatan soomaalida kenya ku nool iyo Sooma- Kenya- soomaalida ku nool waxaan leeyahay taqabal allahu mina wa minkum saalixu alcamaal saalixu alcamaal ilaahi subxaana wa tacaala inuu naga aqbalan rajaynaynaa waxaan ugu salaamaya alla subxaana wa tacaala meel kasta oo nabad ka jirta oo nabadgelyo ah inuu n- boqo- nagu gaarsiiyo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo nabadna ma lagu noolaado soomaalida inta badan qasi iyo rabsha iyo maaragtay waxay xal ka dhigteen inay nabadgelyadu ay kasoo horjeedaan intooda badan marka alla subxaana wa tacala waan ka baryaen inuu nabad iyo barwaaqana siiyo hadaa wabillahi tawfiq asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu asalaamu calaykum ciid wanaagsan magacaygu waa maxamed aadan xasan carab waxaan salaamayaa dhammaan dhalinta xeerada qaxootiga ku nool khaasatan cali sangooy mahad axmed iyo dhammaan badan oo meeshan aan ugu soo koobi karin waa ceshooda ciid ciid wanaagsan dhammaantiin magacaygu waa cusmaan cabdulla cali ee, xerada ifo waxaan halkan ka salaamayaa een, saaxiibkii qaaliga algoro waxaan kaloo salaama- salaamayaa een, ee, macallinkii qaaliga oo cabdi- cabdirashiid turka waxaan kaloo halkan ka salaamayaa dhammaan saaxiibada qaaliga magacayga waa maxamed nuur sheekh xuseen cabdixaashi waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha islaamka khaasatan dadka soomaaliyeed dadka waliba ifa ku idiya saaxiibada iyo asxaabta inta muuqayga iyo magacayga taqaana ayaan salaamayaa wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum iid mubaarak baan leeyahay Een, cid wanaagsan dhammaan waxaan salaamaya eheladayda qaraabadayda asxaabtayda oo ka mid ah een, xasan carab tuurka tarax dhammaan liibaan daa'uud asxaabta dhan iyo kabtanka magaalada ee david dhammaan waan salaamaya asxaabta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cali iido mukhtaar Een, waxaan salaamaya markoo dhammaan muslimiinta oo maanta ciidays kadib waxaan salaamaya dhammaan soomaalida reer ifo Een, gaar ahaan dhammaan macalimiinta xarada qaxootiga sida xasan carab ee, cabdirashiid mahad maxamed cusmaan iyo ardaydoodaba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak ciid wanaagsan Eh, bismillahi raxmaan raxiim En, magacayga waxaa laa maxamed cabdiraxmaan cali En, waxaan ku noolay xerada qaxootiga ifowan En, waxaan salaamaya dhammaan muslimiinta meel kastay ku sugan yihiin En, soomaaliya maraykanka yurub En, afrika En, carabaha iyo in meel kasta ay soomaalida ku sugan tahay En, waxaan salaamaya dhammaan ehelkayga qaraabadayda oo ku kala sugan En, waqooyiga america En, khaasatan u s a maraykanka canada en, yurub khaasatan sweden iyo ingiriiska iyo sidoo kale bariga africa khaasatan etoobiya soomaaliya iyo kenya waxaan leeyahay dhammaan en, ma soo koobi karo ehelkayga oo wada salaamaya meel kastay ku sugan yihiin walaaladay en, waalidiintay iyo ehelkayga iyo inta asxaabta ay wada taqaano khaasatan waxaan salaamaya asxaabtayda aan isku iskuulka ahayn aan isku xaafadaha ahayn kuwa aan kala maqanahay iyo kuwa aan wada joognaba Waa xasan kaafi maxamuud bashiir oo ku nool xeryaha qaxootiga ifo waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogaan kaas ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciidan ciideeda bashbash iyo barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo bismillahi raxmaan raxiim magacay waa ibraahim shariif samaan waxaan salaamaya dhammaan muslimiinta gaar ahaan soomaalida waxaan salaamaya abtigay xasan sambul oo joogo dalka maraykanka waxaan salaamaya eedaday xaawo aadan oo joogto maraykanka waxaan salaamaya walaalkay aadan cabdulaahi oo joogo maraykanka waxaan kaloo salaamaya walaalay in adeerday dhammaan reer cabdulaah waxaan kaloo salaamaya hooyaday ruqi aadan cabdulle waa tahay ibraahimow dhinacii waraaqaha markana bal aan ka gaarsiiya warqadan gacantayda ku jirta waa tahaniyad dhalasho waxay ka timid hooye xaawo xirsi yuusuf iyo tiriiga abshir faarax iyo caruurteeda iyo cabdulaahi abshir faarax iyo xabiib abshir abshir faarax iyo hodan abshir faarax iyo caruurteeda iyo habaryar xaliimo xirsi yuusuf iyo caruurteeda iyo abti cabdulaahi xirsi yuusuf iyo caruurtiisa iyo cabdirasaaq abshir faarax iyo caruurtiisa iyo farxiya abshir faarax iyo caruurteeda iyo saciida abshir faarax dhammaantood dadkani waxa ay ka tirsan yihiin shaqaalaha radio daljir xarumaha kala duwan waxaanay tahni dhalasho u dirayaan deeq abshir faarax iyo sahra yuusuf cali oo ay gabar ugu dhalatay degmada bacaadweyn oo ka tirsan gobolka mudug taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatanki bishii aanu soo dhaafnay ee sebtembar ee sanadkan gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi sundus waxaa leenaha sundus soo barbaar oo noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda ibraahim heesta ugu dambeysa iyo gabagabada barnaamijka waxaan usoo qabanaynaa dhegeystayaasheena caasho heesta ugu dambeysa waa nacfi dhaanto waxaa ku luqeynaya cc somban waaw ma heesihii ciidda loogu talagalay caashoy adaa arki doona markaad dhegeysato guud ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee maanta oo ah maalin ay dhegeystayaashu u dabaaldegayaan munaasabada ciidda caraf ibraahim intaas ayaan kusoo gabagabeyn waxaan filaya dhegeystayaashu inay waraaqahoodii dhegeysteen codkoodii ku dhiibteen eesmac macaanna aan u saaray inta aan kulmi doono mar kale waa anigoo ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahim caashi cuud oo idinkaga tegaya ciid mubaarak iyo nacfi dhaanto oo ay ku luqeynayaan dhallinyaradaasi cc somban
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii salaamaha ciidda iyo hambalyooyinka oo ay nala socodsiinayeen casho ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey markana magaalada garowe iyo munaasabadda ciidda waa kan nuux muuse birjaab dadweynaha magaalada garowe ayaa madaxda dowladda iyo dhaqanka sida caadada ahaan jirtay kula tukaday fagaaraha garoonka kubadda cagta ee miro awaare sheekh maxamuud xaaji yuusuf oo ka mid a culimmada puntland ee goobta ka hadashay ayaa ugu baaqay bulshada alla ka cabsi ilaahay waxaan ka baryaynaa ugu horayn kuwii ilaahay ugu dembi dhaafo ilaahay ugu naxariisto maslaxadooda adduun iyo tooda aakhiraba ilaahay uu waafajiyo ilaahay inuu ina ka dhigo subxaanahu wa tacaala intaas kadib ikhwaani fil iimaan waxaynu isu sheegno oo aynu dardaaran isugu gudbinno waxaa ugu khayr badan ilaahay inaan ka cabsanno subxaanahu wa tacaala waa dardaarankii ilaahayna kula dardaarmay innaga iyo ummadihii horeba walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah waa dardaarankii ilaahay qur-aanka uu ku khatimay waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat wa hum laa yudlamuun sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in dowladda ay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii dadka amnigooda iyo hantidooda u ilaalin lahayd waxaana uu tusaale u soo qaatay dilalka ay u geystaan al-shabaab qaybaha kala duwan ee bulshada xilka saaran waxaa ugu horreeya ummadda diinteeda iyo adduunyadeeda inay u ilaaliso wax kastoo dhibaato ku haya ummadda dhaqaalaheeda hadday tahay deganaanshaheeda hadday tahay akhlaaqdeeda hadday tahay caafimaadkeeda hadday tahay nolosheeda hadday tahay dowladda xilka saarana ugu weyn kaa weeye ummadda inay u ilaaliso ee wax allaale wixii dani ugu jidho maslaxadooda xilka saaran waxaa ka mid oo diiniga ah oo ilaahay uu kula xisaabtamayo ummadda amnigeeda cidda khalkhal gelinaysa oo dhibaatada ku haysa oo ummadda nolosheeda iyo jiritaankeeda iyo wujuudkeeda la dagaalamaysa oo diintooda la dagaalamaysa oo maxaan kule deganaanshahooda la dagaalamaysa inay dowladdu wax ka qabtaan wax allaale wixii ay ka qaban karaan waa xil saaran waynu ognahay haddaan reer puntland nahay xanuun badan baa ina ka soo maray ee maxaan ku lehe dadka dhallinyarada ah oo munxarifiinta ah oo ummaddii aan waxba u reebeen laa yarqubuuna fii muuminin ilan walaa dimma qaraabanimo tixgelin mayaan oo islaamnimo tixgelin mayaan oo odaytinimo tixgelin mayaan oo culimmad tixgelin mayaan oo maxaan ku idhaahdaayey ee mas-uul tixgelin mayaan oo madax tixgelin mayaan waa dad u ooman qofka ummadda ugu sharafta badan dhiiggiisa inay daadiyeen islaan ciise islaan maxamed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee sida weyn looga qadariyo deegaanada puntland oo fagaarahaas ka hadlay ayaa ku dheeraaday dhanka nabadgelyada waxaan markaa ku soo dhowaynayaa dadka iid wanaagsan waxaa inoo ballana sidii dalka iyo dadka iyo diinta aynu nabadgelyo iyo sharaf ugu noolaan lahayn wixii inoo ku yimaada ugu soo dhowayn lahayn wixii inoo ka tagana aynu ugu saagootiyahayn iid wanaagsan iid wanaagsan abshirta allaha inoo waafajiyo ayaamulkhayr allaha inoo ka dhigo ayaanta barakadeeda wixii cudur qaba allaha kaga qaado wixii colaad qaba allaha kaga qaado wixii abaar qaba allaha kaga qaado ilaahay idankii bisha bisheeda buragadooba iyo barwaaqa allahina ku gaarsiiyo muslinku meel uu joogaba maslaxad khayr qabta allaha dhex dhow muslimku meel uu joogaba maslaxad khayr qabta allaha dhex dhow ruux waliba muraadka uu leeyahay oo aan macsi iyo dhimus lahayn mukabil allah uga dhigo
madaxweynaha puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas oo dadweynaha la hadlay ayaa ummadda reer puntland ugu hambaliyeeyay munaasabadda ciidul adxaaga waxaa ilaahay uga baryayaa inaan ciidda ciiddeeda kale ku gaarno nabadgelyo wadajir horumar iyo isbedel ayaa ilaahay ka rajaynayaa munaasabadda ciidul adxaaga ayaa maanta si weyn looga dareemay magaalooyinka puntland waxaana munaasabadaha ciidda iyo gowraca xoolaha laga dareemayay magaalooyinka iyo weliba dhanka miyiga nuux muuse birjeeb v o a garowe warbixintaasi nuux ayaa noogu dambeysay idaacaddeen caawa halkaana wadajir uga daadin anigoo ah daawud daweys iyo falastiin axmed iyo maantana intii dubu kulmeen waa v o a idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.